halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii sideedda bisha agost ee sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir halkan uga daadihinaya anigoo ahaa cabdulcasiis xuseen iyo cabdiraxmaan xuseen
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamada amniga maali oo xoog ku soo furtay afar ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay oo koox mintidayna ay ku haysteen hotel somalilanna golaha guurtida ayaa diiday dalab uu madaxweynaha somalilan kaga dalbaday inay ka noqdaan go'aankii muddo kordhinta aqbalaanna heshiiska ay asxaabta siyaasaddu ka gaareen wakhtiga doorashada balse mucaaradku maxay arrintaasi ka yidhaahdeen waa guuldaro wey waa guuldaro nasiib daro dhacda weye waxaana caddaatay de markaa inay guurtu inaanay dadka iyo ummadda midna danaynayn oy danahooda ay eegayaan ixtiraamkuu ku lahaa madaxweynuhu iyo shacbiga reer somalilan ba ay ka leexdeen
waraysiyaan labada dhinac idinka hayno ayaan idin haynaa waxaa sidoo kale aan idiin haynaa madaxda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo muqdisho ku saxaxay heshiis lagu gogol xaarayo maamul loo samaynayo gobolladaasi barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka
ugu yaraan konton qof ayaa ku dhimatay kadib markii qaraxyo ismidaamin oo kala duwan ay shalay ka dhaceen magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan dadka ku dhintay qaraxyadaasi waxaa ku jira sagaal qof oo ka tirsanaa shaqaalaha saldhig militari uu maraykanka ku leeyahay magaalada kaabul qaraxyadan ayaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwii ugu xumaa ee ka dhaca magaalada kaabul taniyo markii ururka daalibaan uu shaaca ka qaaday inuu geeriyooday hogaamiyihii ururkaasi mulla maxamed cumar isbahaysiga nato ayaa sheegay in qaraxyadan ay ku dhinteen askari ka tirsan ciidamada nato iyo sideed qof oo ah dad rayida balse ka shaqaynaya xarunta nato bayaan qoraalo oo soo gaaray v o a ayuu ururka daalibaan ku sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadan iyadoo ururka daalibaan uu sheegay in saddex ka mid a dadkiisa soo midaamiyey inuu qorshuhu ahaa inay beegsadaan saldhigyada maraykanku ku leeyahay magaalada kaabul
ciidamada ammaanka ee dalka maali oo kaashanaya ciidamada faransiiska ayaa maanta masaaka aroortii ku guulaystay inay xoog ku galaan oo ay soo furtaan hoteel ama afar ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay oo koox mintida ay ku haysteen hoteel ku yaala dalkaasi wararka ka imanaya dalkaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex iyo toban qof ay ku dhinteen weerarka lagu soo furtay afartaasi shaqaalaha hoteelkaasi ay ku haysteen kooxda mintidka oo ku yaala magaalada safari oo qiyaastii lix boqol oo kilomitir ama afar boqol oo mayl dhinaca waqooyi bari ka xiga caasimada dalka maali intii uu weerarku socday ayay kooxdani dishay ilaa lix qof iyo lix qof oo kale afarta qof ee lasoo badbaadiyey ayaa la shaqaynayay shaqaalaha qaramada midoobay kooxdan mintidiinta ay hoteelka qabsatay ayaa dib u gurash ahaan halkaasi u galay markii iska caabin ay kala kulmeen weerar ay u adeegsanayeen mootooyin oo ay ku qaadeen saldhig ciidamada cirka maali ay ku lahaayeen dhismo wax ka yar labaatan mitir u tira hoteelka jimcihii shalay golaha ammaankii qaramada midoobey ayaa shalay meel mariyey qaraar ogolaanaya in lasoo baaro lana caddeeyo ciddii mas-uulka ka ahayd adeegsiga hubka kiimikada ee la adeegsaday intuu socday dagaalka sokeeye dalka syriya qaraarkan ayaa ah mid lagu magacaabi doono khobaro go-aan ka soo gaadha ciddii mas-uulka ka ahayd adeegsiga hubkaasi ee dalka syriya dowladda syriya ayaa sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii shaaca ka qaaday inay diyaar u tahay in guddi ka socda beesha caalamku ay burburiyaan kaydka hubka dalkaasi inkastoo burburinta hubkaasi la xaqiijiyaya haddana waxaa soo baxay warar sheegaya in hubkaasi la isticmaalay bishii februari ee sanadkan safiirka maraykanka u qaabilsan qaramada midoobay sametha power ayaa sheegtay in tallaabadan ay tahay mid farin adag u diraysa ciddii ka dambeysay adeegsiga hubkaasi
dalka ama jasiiradda tailandna duufaan ayaa ku dhufatay halkaasi oo ay wehelinayeen roobab xooggan iyo dabaylo burbur keenay duufaantan ayaa dishay ugu yaraan afar qof iyadoo la filayo inay u gudubto dhinaca dalweynaha shiinaha sawirra uu telefishinku soo tabinaya ayaa muujinayay dad ku xayiran gebiyada webiyada oo biyo ay buux dhaafiyeen iyo dhoobo ku baahday tuulooyin buurta ku yaala goobaha qaar ayaa waxaa ka da-ay ilaa kun mitir oo roobaba duufaantan oo loo bixiyey magaca sodelor oo sabtidii maanta dhul dhacday ayaa waxaa wehelinayay dabaylo ilaa laba boqol oo kilomitir saacadiiba ku socday dabaylahaasi oo burburiyey geedihii tabeelayaashii xayeysiiska iyo berihii xarkaha korontada
waa tahay dhegaystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga v o a wararka soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore maali ciidamada ammaanka ee dalka maali oo kaashanaya ciidamada faransiiska ayaa saaka aroortii xoog ku soo furtay afar ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay oo koox mintid ah ay ku haysteen gudaha hotel ku yaala magaalada safera intii weerarkaasi socday ayaa waxaa dhintay saddex iyo toban qof oo ku sugnaa magaaladaasi safera oo qiyaastii lix boqol oo kilomitir ama afar boqol oo mayl dhanka waqooyi bari kaga beegan caasimada dalka maali ee bamako waryaheena maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu weheliya ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya mahadsaned cabdiraxmaan wararka ka imaanaya dalka maali ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex iyo toban qof ay ku dhinteen weerarka hoteelkan kuwa oo isugu jira askarta maali koox mintidiin ah oo hoteelka dad ku haystay iyo weliba qaar ka mid a shaqaalaha gargaarka afar qof oo la shaqaynayay qaramada midoobey ayaa lasoo badbaadiyey halka afar kalena la aaminsan yahay inay ku dhinteen weerarka kooxda mintidiinta ah ee hoteelka qabsatay ayaa dib ugarasho ahaan halkaa u galay markii iskacaabin ay kala kulmeen weerar ay u adeegsanayeen mootooyin oo ay ku qaadeen saldhig ciidamada cirka ee maali ay ku lahaayeen dhismo wax ka yar labaatan mitir u jira halkaasi raggan hubaysnaha ayaa qabsaday hoteelka biblos hotel oo ku yaala magaalada savera oo qiyaastii lix boqol oo kilomitir ama afar boqol oo mayl dhinaca waqooyiga bari kaga xiga ama ka xigta caasimada dalkaasi maali ee bamako gelinkii hore ee jimcigii shalay waxaana ay kooxdan iska caabinaysay ciidamada dowladda oo hoteelka hareereeyey iyo cutubyo ka tirsan ciidamada faransiiska ugu yaraan afar iyo labaatan saacadood weerarkan oo ka dhacay koonfurta fog ee dhulka saxaraha ee ay kooxda ku xoogan yihiin mintidiinta ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey wax u muuqda oo laga sii xogeysanaya oo haraadiga kooxda kooxo gacansaar leh alqaacida ay kaga soo horjeedaan ciidamada maali iyo shaqaalaha qaramada midoobay afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca maali cornel diaran coon ayaa sheegay in afar qof oo hoteelka lagu haystay ay soo badbaadiyeen laakiin nasiib darro ay gudaha hoteelka ka heleen midadka saddex qof oo kale ma uusan sheegin dhalashada dadka ay soo badbaadiyeen iyo kuwa dhintay midna dowladda ukrain iyo ruushka ayaa horey u xaqiijiyey in muwaadiniin dalalkooda ka soo jeeda ay ku jireen lahaystayaasha wakaaladda wararka u fidisa ruushka oo soo xiganaysa wakiilka militari ee saxafaarada ruushka ee maali ayaa sheegtay in muwaadin u dhashay ruushka oo u shaqaynayay shirkadda diyuuradaha ee u t r uu ka mid ahaa dadkii lasoo badbaadiyey oo lagu soo badbaadiyey howlgalkan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan militariga maali muwaadiniin iyana u kala dhashay dalalka koonfur afrika iyo faransiiska ayaa ku sugnaa hoteelka wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa sheegay in diblaansiyiinta faransiiska ay xaqiijinayaan in cid faransiiska u dhalatay ay ku jirtay dadka hoteelka lagu haystay maali war qoraal oo ka soo baxay howlgalka qaramada midoobay ee maali minisma ayaa isna lagu sheegay in afarta qof ee laga soo badbaadiyey hoteelka ay ahaayeen qandaraaslayaal ka shaqaynayay howlgalka qaramada midoobay kuwa oo isugu jiray laba qof oo u dhashay koonfur afrika qof u dhashay ruushka iyo qof u dhashay ukrain weerarkan ay kooxdan ku gashay hoteelka ayaa waxaa ku dhintay shan ka tirsan askarta dowladda iyadoo shaqaale ka tirsan howlgalka qaramada midoobey minisna la sheegayo inay ku noqdeen saddexdii qof oo weerarkan geystay oo mid ka mida uu xirnaa suumanka walxaha qarxa laga soo buuxiyo ayaa sidoo kale ku dhintay weerarkan dowladdu waxay sheegtay in toddoba qof oo lala xiriirinayo weerarkan ay soo xirtay wasaaradda difaaca ee maali ayaa sheegtay in weerarka ku wajahnaa mintidiinta hoteelka ku jiray oo wax ka badan afar labaatan saacadood qaatay ayaa markii dambe waxaa fuliyey ciidamada maali ee sida gaarka u tababaran oo ay kaabayeen cutubyo ka tirsan ciidamada faransiiska ciidamada qaramada midoobay ee maali ku sugnaa ayaa faransiiska kala wareegay mas-uuliyadda ammaanka dalkaasi bishii julaay sanadkii labada kun saddex iyo tobanka faransiiska oo horey u gumaysan jiray maali ayaa faragele militari dalkaasi ku sameeyey kadib markii kooxo islaamiyiin ah oo ka dagaalamayay waqooyiga dalkaasi ay ku dhowaadeen inay gacagta mariyaan caasimada dalkaasi ee bamako bishii janwari isla sanadkaasi labada kun saddex iyo tobanka aad iyo aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo soo koobaya warbixintii dalka maali oo stuudiyaha nagu weheliya
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna somalilan golaha gurtida somalilan ayaa maanta diiday codsi uu madaxweynaha somalilan kaga codsanayay golahaasi inay dib uga noqdaan go-aankii muddo kordhinta islamarkaana ay ogolaadaan heshiiskii saddexda xisbi ee dhigayay in doorashada somalilan ay dhacdo bisha disembar ee sanadka dambe ee labada kun iyo lix iyo tobanka diidmada golaha gurtida ayaa timid kadib markii maanta kulan ay golahaasi la qaateen madaxweyne axmed maxamed siinaanyo haddaba wariyaha v o eda cabdixakiin shirwac ayaa waraystay guddoomiye ku-xigeenka golaha gurtida somalilan siciid jaamac cali islamarkaana ah kusimaha guddoomiyaha
madaxweynuhu isagaa noo yeeray wuxuuna noogu yeeray soo jeedin bay ahayd soo jeedin abiil bay ahayd in muddo kordhintii uu golahu ugu kordhiyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha golaha wakiilada maadaama ay jirto oo buuqyo iyo waxyaabo maaragtay mucaaradka iyo axsaabta iyo aragtiyo badanoo maaragtay aanay dee lagu wada midaysnayn heshiisyo iyo go-aamo la soo saaray in bal sidii laysu waafajin lahaa go-aanka iyo heshiis heshiiskii saddexda xusbi iyo madaxweyne xukuumaddu ay wada galeen arrintaasuu noogu yeeray macnaha ma go-aan buu dee golaha gurtida siaynu ka warqabnay uu soo saaray oo go-aan golo kusoo baxay oo muddo kordhin ugu sameeyey madaxweynaha iyo weliba golaha wakiilada macnaha ma in go-aankii dib loogu noqdo mise in lala taageero heshiiskii xisbiyada ay gaareen isla markaana xukuumadda goobjoogka ay kabiid ku yeedhan dabcan waa fahmaysaa micnuhu waxa weeyaan kaa ay iyagu wada gaareen oo aan sharciyadda ku salaysnayn in la qaato annaguna kamaanan yeelin madaxweynaha heshiis ay qaateen dee axsaab oo sharciga dee baalmarsan inaan u burburino go-aankii dastooriga ahaa ee golahu uu sida sharciga u gaadhay kamaanan yeelin waxaanu ku adkaysanay go-aankii uu golaha guurtu gaaray inuu sidiisii yahay oo halkiisii weli baalirka yahay xaaladaha markaynu ka hadlayno qodobka tilmaantay tusaalahaan oo kale axsaabta oo kale muddooyinkii ugu dambeeyey muran bay ku jireen islamarkaana aad bay uga gilgisheen muddo kordhintaasi iyagoo dee kulamo kala duwan la yeeshay islamarkaana shirarba ku baaqay oo ay xaalada kaba yimaadeenba arrinkan muddo kordhintu somalilan muran buu ka dhaliyay dunidii ka taageeraysay somalilan arrimaha doorashada oo la tilmaamay in dhaqaale aad u fara badan arrimaha doorashada dimuqraadiyadda inay geliyaan iyaga laftarkooga mowqif bay iska taageen mana guddoomiye habboonay inaad dabac ka muujisaan arrinkan ama sulx iyo wixii laga geli kara ayaad ka gashay maadaama xaaladaas wadanka ay geliyeen horta laba arrimood in la kala saaro baa roon dadku markay ku yidhaahdaan war arrintii waxa weeyaan sharciyadeedii idinkaa leh idinkaa u madax bannaan idinkaa dee mideedaabkeeda u haya iyo marka uu qofku leeyahay sharciba ma tiidinedin oo sharciyadaas waxaa soo saarteen sharciyadba maaha dee waa kala duwan tahay annagu waxaan soo saarnay waa sharciyad sharcina waa ku salaysan tahay awood dastoorku noo siiyeyna way tahay laakiin u jebin mayno sharciyadii golaha iyo sharciyadii dalka u taalay nin mucaarada oo dantiisa isagu raadsanayo oo isagu ku cararaya kursi keliya uu muugto waxaa kaleeto oo duruufo iyo xaalada jirana iska indhatiraya idinkii go-aan golaad soo saarteen islamarkaana muddo kordhin baad samayseen guddidii doorashooyinku waktiba iyaguna ay tilmaameen oo yidhahdeen xilligaasaan u qaban karana doorashadii axsaabtii macaaridka iyo weliba kii muxaafidka ahay oo xukuumaddii goobjoog ka tahay heshiisiya waxay soo saareen qodobo kala duwan ay ku heshiiyeen wakti gaara hadda madaxweyne baa idin yeedhay isumaydaan afgaran in arrinkii dib loogu noqdo waxaa la doorasaya oo la tilmaamayaa in halka keliya tee loo mari karaya tahay maxkamadda sare ee dastuuriga in loo gudbo oo arrinkaa laga gar noqo iyo taa diyaar mawtin laga gar noqo arrinka maxkamadda dastuuriga waxa ay ay xaq u leedahay oo marka keliya xaqa u leedahay waxa weeyaan qodob dastuuriga marka dee hay-adaha dowladda isku qabtaan haddii ay leeyihiin qodobada dastuurka oo guurtoodu ay cudsatay baanu dood ka leenahay oo aanu maxkamadda gudbinaynaa taana waxba ka maxkamadda dastuuriga dee iyadaa leh haddii laakiin laleeyahay go-aanka kan baanba sharci ahayn dee i don't know waxa laga qaban doono lakiin anagu mar kastaba maxkamadda dastuuriga ah waa ku qanacsanayaan
kaasi waxa uu ahaa siciid jaamac cali guddoomiye ku-xigeenka golaha guurtida somalilan oo waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin shirwac u waramayey dhinaca kale faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud ayaa diidmada golaha gurtida ku tilmaamay nasiib darro isagoo in golaha sheegay in golahu uu lumiyey ixtiraamkii loo hayey islamarkaana ay keliya eegayaan danahooda gaarka ah faysal cali waraabe waxa uu u waramay maxamed cabdisandheere
horta wa wa waa guuldaro wey waa guuldaro nasiib daro dhacda weye waxaana caddaatay de markaa in guurtu inaanay dadka iyo ummadda midna danaynayn oy danahooda ay eegayaan ixtiraamkii uu ku lahaa madaxweynuhu iyo shacbiga reer somaliland ba ayay ay ka leexdeen marka waxaan u arkaana inay tahay lugooyadii hore ay kula jireen dalka in bay sii wadayaan wax taasna wax la aqbali kara maaha dalka u gargaduumaan maayo magarantaay guurtii aan sharci ku fadhiyin sharcina aan ku go-aansanin artiklada qaadatay aan wax sharci ahayn oo agaari jirin gabaadi jirin wixii awoodda siinayay aanay jirin waxaan u arkaa inay gaf weyn sameeyeen waan gartay marka muranku marka la eego dhinaca xilliga waa saddex bilood oo qura waa december ilaa april ama aan dhaana afar biloodba marka waxba uma dhexeeyaan sida dadka qaar ay ku doodaan haddii aad idinku tanaasushaan iska ogolaataan ka hor horta anagu waanu tanaasulnay gobasha dowladda qabatay waxa u la tanaasulo arrintu sanad ba aheyd oo commissionku qaatay saddex wada saddex cusbina isku ogolaadeen adduunkana uu nagu ogolaaday markaa markii ay abaasgareen waayeen waxay gobashay sameeyeen haddaa guusa imaada waaya cobranas ay isku yimaadaan meel dhexo anigu lix bilood baan ku darnay markaa iyo waxay hadeen afar bilood kasoo kacaan meeshana dee madaxweyne ku-xigeen baa seexay iyo saddex cusbaa seexay anagu afar bilood waxba nala lahaa laakiin waxaan arkaynaa inaanay haddii ay u gudubto two seventeenka ay u gudubto inuu dalkeedu mugdi geliyo ko waa mid horta lacagta adduunkana siinaya two thousand sixteen ay dhamaanaysaa waa laba shacbiga kuma midhaysna waa ku kala waa ku kala qaybsanaanayna waa saddex ee two thousand seventeenka waxaa jirta doorashadii dowladaha hoose ayaa iyadoo inaan la qabto tahay markaa saddex doorasho lama qaban karayo laakiin anagu waxaan taageersanahay madaxweynaha madaxweyne wuxuu leeyahay war aniga aniga in doorashada doonayay la ii kordhiyay ma rabo dalku waxaan dadka dalkan ka horeysiya dantayda afarta bilood anaa ka kacay bay leeyahay marka iyaga maxaa ka galay take holderska u ka heshiisan yihin marka waxa weeye saasaanu yeelna imaka waxaan jecelahay insha allahu tacaala in si dhaksaa nagu dhamaato aan hore u soconno wadmo badan baa noo yaala oo oo u baahan doorashada horta in la sameeya aan kuwa ku dhaqaaqna ayaan insha allahu tacala jecelahay waan gartay dadka siyaasadda somalilan ka hadla gaar ahaan kuwa dhaliila xisbiyada mucaaradkay waxay leeyihiin mucaaradka waxba ma diyaarsana marka waxaaba haboon in xilligaa yar la iska daayo hawsha ay socoto kadib in marka ay dadaalkooda bilaabaan horta taasi wa waa jahalnimo weye mucaaradku wa asxaabtu way jirtaa mucaaradku wuxuu doorashada galaa marka doorasho lagu dhawaaqo ila ilaa cambaynka wuxuu yeeyahay shan iyo afar amba laba bilood la siiya ayaa la ayaa la ayaa la ayaa la ordaa wakti kale ma shaqeeyaan mucaaradku marka asxaabtu way noo samaysan yihiin waxaan suginaa un waktiga la yidhaha cambaynka waa bilaabaysaan marka taasi waa wax iska marmarsiiya bilaamicnaha oo dadka juhalaada ku hadlaa asxaabtu waa jirtaa annaga iyo kulmiya waxaan jirnay afar iyo toban sano iyo waxaan kala jirnay saddex iyo toban sano oo kan kalena waa samaysnaa hadda laba sano waa jiraa asxaabtu meeshii way joogtaa weli may kubaddi may bilaabin de
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud faysal cali waraabe oo ka jawaabayey diidmada guddiga golaha kurdida somalilan ee codsigii uga yimid madaxweyne sirayn haddaba cabdiraxmaan oo qaar ka mida dhegeystayaasha v o eda ayaa fikradahooda arintan kasoo dhiibtay oo fikradahoodana noogu soo diray bogga dhinaca facebooka waxaana dadkaasi ka mid a cabdisamed yuusuf oo jooga hargeysa wuxuu leeyahay meesha laba awoodood baa isbarbaryaacaya haddii aanu madaxweynuhu awoodin inuu fuliyo heshiiska xisbiyada uu la gaaray ha qaato go'aanka guurtida hana qanciyo xisbiyada mucaaradka cumar cismaan caateeyo oo jooga boorame waxa uu leeyahay somalilan wadaxaajoodkii ay ku faani jirtay waxa uu egyahay mid sii dhammaanaya dhegeysto kale oo lagu magacaabo maxamuud oo jooga minneabolis gobolka minnesota wuxuu leeyahay waxaan u arkaa waa wax laysla ogyahay ilaa madaxweyne siilaanyo waa tahay dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida fikradaha dhegeystayaashada ee markaasi fariimahooda soo dhigay bogga facebook aanu ku leenahay
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan goordhow waxay noo soo socda barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha balse marka hore marka odayaasha magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa maanta mar kale kulan la qaatay ciidamada amisom ee halkaasi ku sugan waxayna odayaashani sheegeen inay ciidankaasi ka codsadeen inay yareeyaan dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka magaalada ay ku maraan si markaasi looga baaqsado weerarada lala eegto ciidamada amison haddaba kulankii maanta dhex mara odayaasha iyo ciidamada amison iyo waxay ka wada hadleenba waxaa khadka taleefonka ku waraystay waryaheena cabdiraxmaan fura ayaa wuxuu wareystay xuseen cismaan waasig oo ka mid a odayaashii la kulmay amisom
kulankaani wuxuu daba socday kulan shirkadii hore dhacay iyo ballanqaadyo ay sameeyeen oo ahayd saddex qodob oon ka codsanay saddexda qodob waxay ahaayeen inay magaalada ka guuraan maadaama ayagii la weeraraya ayaguna shacabkii ay si nabadgelinayeen iyo in mataqaanaa inay waddo kala maraan ay waddadan magaalada dhex martay suuqa sidaad ogtahay marku hal waday leedahay suuqayna dhex martaa inay wadadaa ka wareegtaan ay waddo kala samaystaan iyo inay mataqaan yareeyaan socodka oy ka dhigaan bishii hal mar jawaabtiina maanta inoogu yeerayn maxaad idinku ka codsateen ciidamada nabad ilaalinta amisom waxaan ka codsanay maadaama ayagii la weerarayo ayagoo shacabkii ku dhex jira ayagiina ay caradii ay u qabeen dadkii ay la dagaalamayeen ama cadowgooda ay shacabkii aysan yani u turayn inay shacabkii laynayaan in ay ka dhex baxaan shacabka ay magaalada ka baxaan meelaha ay degan yihiin ka degan yihiin magaalada in isku aruuriyaan hal meel haddii lasoo weerana meeshaas ama isku difaacaan ama waddankaba ka tagaan maadaama aysan waxdana oo ayagu noo haayaan aysan jirin dowlad ka jirtana aysan jirin marko oo aan kala aan aan kaga dacweynin shilkii ka dhacay degmada marko ee lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidamada amison maxay ka yidhaahdeen arrintaasi
waxay yidhaahdeen sabtidii hore waa dembiga waan galnay waanan xirnay sarkaalkii watay howlgalka iyo saddexdii ninay disha dadka wayna caddahay noo caddahay in dembigaasi dhacay annaga ayaanan mataqaanaa isku noqonayna baaritaanaan ku jirnaa waxaanan warbixinna waa ii keenaynaa maantana waxay nagu yidhaahdeen weliba weli mayna noo dhammaanin sababtay wax u dhaceen waan ognahay in qaladku dhacay aan leenahay laakiin weli waxaan ku jirnaa baaritaankii waan gartay marka mudane xuseen haddaan khaldanayn waxaad ka wadaa ciidamadu way qirteen dembigaasina iyagu galeen baaritaanna way wadaan arrintu waa sidaas arrinta waa nooca ahaa maxaad markaasi idinka ay ciidamada nabad ilaalinta amison idinka codsadeen
ciidanka nabad ilaalinta amison de annagu kuwa hadda marka nala joogaa kuwa horaana soo maray oo mataqaan ayadoo la dilaya aan waxba dadka ku yeeli jirin qoladaani waa qolo ma garanayo ma tababaraa u dhiman mase waxbaa kolley jidka ah haddana way qubteen dembigooda dana ninka xakuma waxaan malaynayaa in maxamed looga yeeray maantana wuu nala jiray wuxuuna ballan qaaday inuusan jawaab hataa uusan uusan bixi doonin haddii la weeraro bal waxaan xuseen na fahansiisaa marka yaa maamula marka ilaa hadda waxaa maamula ciidanka amason oo xerooyin ku jira iyo shabaab bal arrintaas noo kala saar maxaad ka wadaa labadaasi ad isku dhaftay ad leedahay way maamulaan sidee u kala maamulaan marka degmada marka wax maamula oo dawla kama jiro guddoomiyana ma joogo ciidan dawladeed ama booliis ama cid kalena ma joogaan wax yaraa ka jooga oo ayaguba macnaha saddex iyo toban qofood oo gacan kugabad sida la sheegayey ciidanka amazon ayagaa isku sosocda markay socdaana la weeraraan dadkay dhibaateeyaan shabaabkuna waxay ka joogaan magaalada dhinacyadeeda habeen iyo maalinna magaalada gudaheeday joogaan ayagaa ayagaa maamula shabaab ayagaa maamula marka waa sida xaqiiqda
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid odayaasha magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose oo lagu magacaabo xuseen cismaan waasuge oo khadka telefoonka ugu warramaya waryaheena cabdiraxmaan fure
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga e v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka heesaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira u daadiinaya barnaamijka ibraahim xasan daanduray iyo sahra ciidle
Thank you. soo dhawaada barnaamijkii xiisaha laha ee hambaliyada iyo heesaha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha toddobaadka waxaa idiin daadejinaya anigoo sahra ciidla nuur iyo ibraahim xasan doonduray warqadda ugu horreysa ibraahim oo haddii aan inoo soo qabto waxa ay naga soo gaadhay asxaab ay ka mid yihiin zaynab xuseen cali iyo saalax sheekh maxamuud iyo hooyo salaado cabdi buulle iyo hooyo faadumo cabdi buulle iyo aabba sheekh xuseen baa layidhi iyo faadumo xuseen cali farxiye xuseen cali iyo hindi iyo dhaqane iyo maxamed bayuuq iyo balag dhagaxle baa layidhi iyo aabbo digaalo dhaqane iyo mawliid khaliif iyo aabbo xaaji aadan habrayste iyo dhammaan dad kale oo tiro badan waxay kala joogaan soomaaliya meelo kale oo caalamka ah arooska iyo aroosadda ay hambalyada iyo u dirayaanna waxay kale yihiin nimco kiin sheekh xuseen iyo cabdalla xuseen arooskoodu wuxuu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley ee magaalada gaarisa waxaan leenahay arooskaasi ilaahay ha ka dhigo bashbash iyo barwaaqo kuwii ku guri gala dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabbe cabdi ceynab faarax iyo hooyo muxubo xoosh warsame iyo maxamed cabdi ceynab iyo aaminu zahra cabdi ceynab iyo ubax cabdi ceynab iyo faadumo cabdi ceynab iyo maryan ceynab faarax iyo waxa ay yidhaahdeen cali nuur diiriye cali qurac iyo maxamed cabdi kuubaan iyo axmed abikar oo ku magac dheer gafka iyo cali cabdi shide iyo cabdi cali maxamed cumar xasan cali iyo maxamed cabdinuur waayeel iyo deeqo mahad cusmaan iyo ayaan cabdulaahi maxamed iyo caasho cabdiraxmaan cali iyo maxamuud maxamed sheekha lafageri dhammaan reer cabdi ceynab iyo reer muxidiin maxamed waxa ay taaniyad aroos hawad u marinayaan cali daahir cabdi ceynab iyo waxay yidhahdeen caasho keef muxidiin oo arooskoodu uu ka dhacay stockholm dalka sweden waxaana ay leeyihiin allaha idinka dhago kuwii isku waarah oo eebbe u kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay aamiin allaha aqbala baynu leenahay intaynaan dhinaca heesaha bal ibraahina u gudbinan warqadan soo qabto waxay naga soo gaadhay aabbo aadan caga jeef baa layidhi iyo hooyo sahre nuur xaynoof waxaa layidhi abaayo caasha aadan cagajeef iyo deeqa aadan cagajeef iyo cabaas aadan cagajeef iyo cabdifataax aadan cagajeef cabdiraxmaan aadan cagajeef daahir xasan xaynoof iyo cabdilaahi aadan cagajeef iyo waxaa layidhi carabo aadan cagajeef iyo luul aadan cagajeef iyo leyle aadan cagajeef iyo cali aadan cagajeef iyo abukar aadan cagajeef iyo dhicisow aadan cagajeef iyo safiya cabdilaahi aadan saynab cabdilaahi aadan iyo khaalid cabdilaahi aadan iyo maryan aadan cagajeef iyo mustafa cilmi garabey iyo cabdirasaaq garabey dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan reer aadan cagajeef iyo reer nuur xaynoof arooska iyo aroosadda maxamed xasan cali xaynoof iyo saamiya xuseen guure arooskooduna wuxuu labiyo labaatankii bishii julaay uu ka qabsoomay xaafadda baarubaxee magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiina baa laydhi ibraahimow bal ducada iyo heestaba israaci arooskaasi allah ka dhigo kii aad kala kulataan bashbash iyo barwaaqo iyo dhool raaxo badan wale tima haldhaaley ama taabayo helay ama taahay abidkay ha kugu taagnaataynu leenahay weligaa iska tahmaa leedahay
waa codkii fanaanka cabdinuur allaale aynu ku wada nasanayo heesteenna koowaad
amatahayabitkay
wuxuu hi cabdinuur alaale ee inaad tif ka dhubtoon ku tukubo ul dheer talow ma ogtay gabadha adii tagtid ul baa lagu tukubaya miya ibraahimo meel ay joogta haddaan ognahay annagaa dheeraya ninkaas u gargaar waa hagaag heesta inta aynu kusoo dhaafno warqadda xigta inoo soo qaba ibraahim waxa ay naga soo gaartay zahra hooyo suraal cali cooke iyo waxay yidhahdeen hooyo xalwo xaashi muuse iyo samsam buldhe iyo ugaaso cabdiweli jaamac iyo istanbul cabdiweli jaamac iyo yasmiin cabdiweli jaamac iglan cabdiweli jaamac iyo axmed cabdiweli jaamac iyo axmed cabdi warsame iyo cabdicasiis axmed warsame iyo cabdiweli axmed warsame iyo hooyo xaawo weyl iyo waxay yidhahdeen ubax caagano jaamac iyo idil caagano jaamac iyo eedo shabaho dhammaan reer jaamac cadde iyo waxay yidhahdeen reer cali cuuke waxa ay hambalyo u dirayaan naciimo maxamed axmed iyo maxamed cabdiweli jaamac oo arooskooda uu ka dhacay dalka sweden waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara aamin ayaan leenahay amiin allaha aqbalo baynu leenahay warqadana waxaa naga soo gaadhay dadka tahniyada diraya oo kale ah baa la yidhi cumar maxamed soomane iyo maxamed axmed salaad iyo gandi cabdiraxmaan xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aabo cabdilaahi salaad cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxaa layidhi aabo cabdi salaad cali xaaskiisa iyo caruurtiisaa soo raaca iyo abshir ciise cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xaamid ciise cali iyo cabdulaahi ciise cali iyo cabdikhadar xasan dhammaantood waa aabbayaal xaasaskooda oo dabcan hooyooyin noqonayo iyo caruurtoodii baa soo raaca xaggana hooyooyinkii baa ka bilaabmay waa faadumo cabdilaahi salaad iyo khadiija salaad cali iyo maryan khaliif jaamac iyo xaawo aadan iyo waxaa la yidhi xabiiba ciise cali dhammaantood hooyooyinkaasina waxaay ku jiraan asxaabta hambalyada diraysa waxaanaay tahniyad aroos oo kaliya laaba u dirayaan caruuska iyo caruusada baa layidhi sadaam xasan salaad iyo farxiya cabdiraxmaan jaamac xirsi arooskood wuxuu ka dhacay magaalada garowe xarunta maamul goboleedka puntland waxay leeyihiin isku waara annaguna waxaan leenahay aamiin allah aqbalo dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray doctor cabdi kuusow iyo xaaskiisa luul cumar iyo cabdulaahi kuusow iyo waxay yidhahdeen cali atoore iyo xaaskiisa cadday cali iyo axmed kuusow iyo xaaskiisa faadumo baafo iyo hooyo fartuun kuusow iyo caruurteeda iyo isaaq kuusow iyo xaaskiisa naciimo iyo ayeyo timiro iyo waxay yidhahdeen ayeyo liimo iyo caruurteeda ayeyo isniino iyo odageeda cabdulaahi baana iyo awow cumar yamtaar iyo xaaskiisa muslima nuurow iyo waxay yidhahdeen habar yar faadumo cumar iyo caruurteeda iyo eedo edebo boono iyo caruurteeda iyo aamino boono iyo caruurteeda xabiibo boono iyo caruurteeda cabdulaahi boono iyo caruurtiisa iyo habaryar yasmiin buuwe iyo caruurteeda dhammaan reer kusow iyo reer bonow oo kala jooga maraykanka kanada yurub iyo soomaaliya waxay jecel yihiin hambalyo kal iyo laaba inay gaarsiiyaan yasmiin maxamed maxamuud bonow iyo waxay yidhahdeen axmed cumar oo ku aqalgalay colombos ohio dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxa badan ubad kheyr qabana ee baheeda kala siiyo aamin amiin allaha aqbalo mar kale aynu dhinacii heesaha ku noqonaynaayo shimbir iyo how ma duushaa ma dabay la raacdaa meeshii lagu diro dowgeed ma garataa ya salaam ilaa hadda shimbirka jawaab lagama hayo
xusuusi waywaayo heestii shimbriho waxaa ku luqaynaysay fanaanada xalima khalif magool shimbriho waxay tiri gurcudama habeen dumey isu taag meel dibadda ah oo xaggaa uga yeedh moogtaha anigoo shimbirkii isagiibaaban u cabsaday shimbirkaa meel madow taagan saacadda ibraahim oo mar kale dhinacii waraqadaa maad inoo soo qabatay dhinacaaga ku yara badanyin baa u malaya dhambaal kenzaaro wuxuu naga soo gaaray aabe mahad nuur iyo cali aadan cusmaan iyo farxaan cabdinuur iyo daahir hire warmooge iyo farxiyo hire warmooge iyo farxiyo maxamed axmed iyo xamdi indhabuur iyo farxiyo maxamed carab oo dhammaantood jooga tuulooyinka ah caws quran iyo faxfaxdhuun waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan khayrow mahad nuur iyo luul cabdikariin jaamac oo ku aqalgala bay yidhaahdeen degmada ceelwaaq ee gobolka gedow waxayna leeyihiin allaha ka dhigo kuwa isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamin ayaan leenahay allaha aqbala ee warqadana waxaa naga soo gaadhay aabo bashiir axmed maxamuud iyo hooyo caashe maxamed buuni hooyo waxaa layidhi qamar cawaale ciga iyo maxamed aadan cabdi iyo farduuse aadan cabdi iyo canab aadan cabdi iyo ruqiyo aadan cabdi dhammaantood waxaa qoyska reer abshir maxamuud iyo dhammaan qoyska reer buuni geedi iyo qoyska reer aadan cabdi maxile hambalyo kaliya laaba waxay u dirayaan axmed aadan cabdi iyo faatima abshir axmed dhowaanta arooskoodu wuxuu ka qabsoomay magaalada jent ee baa waxaa layidhi dalka biljam shan iyo labaatankii julaay ayaanay guri galeen isku waara ubad kheyr qaba kala hela nolol farxadlana ku qaata dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo yuusuf iyo canab yuusuf iyo shahanaad yuusuf iyo shukri yuusuf iyo caruurtooda waxa ay kala joogaan u k norway kuwait iyo hargeysa dhammaana dadkaas waxay jecel yihiin hambalyo iyo salaamba inay halkan uga duraan axmed maxamed muuse iyo nawaal cabdulaahi jaamac oo meherkooda uu ka dhaca magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara aamin allaha aqbala ee ibraahimna u intaala dhinaca heesaha mar kale aanad gacanta inoo gelin bal aan warqad dad koobani ku qoran yahay noo soo qabto waa aabba cabdilaahi jaamac cabdilaahi dhagacase ayuu ku magac dheer yahay iyo hooyo hinda dhagacase canab dhagacase luul dhagacase iyo basre dhagacase iyo caruurahoodu waxay ku kala nool yihiin yurub iyo maraykanka iyo kuweydi iyo indiya hambalyo kaliya laabana waxay u dirayaan mudane axmed maxamed muuse iyo marwadiisa nawaal cabdilaahi jaamac meherkooda hargeysa ka qabsoomay waxaan leenahay ubad kheyr qabaalaha idin kala siiyo dhinacii heesaha inoogu noqo ibraahim zahroy dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa sabab kale hamoodine
haye suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahaada goys waaba la isa sumaynaya ayaa ku luqaynaya fanaanka maxamed suleymaan tubeec hase yeeshee waxaa heestaasi qaado oo kale fanaanad daahibo maxamed hibanuur
salaam saacadan la joogaba iima kala sokayside sagsaagga igidah allayleh ibraahimow bal inoo soo qabo warqadda aad gacanta ku haysid waxay naga soo gaartay yaasiin boono iyo xaaskiisa casiisa cadaawe iyo yusra boono iyo waxay yidhahdeen zahre buule iyo cabdi buule iyo ruqyo buule iyo maxamuud buule iyo samiiro buule iyo kariima kuusow iyo kamaal kuusow cumar kuusow ababaas kuusow iyo keysa kuusow iyo kothar kuusow iyo jamiilo kuusow fardowse kuusow bilan kuusow ladan kuusow iyo liibaan kuusow iyo bilaal kuusow iyo cabdira'uuf kuusow yusra kuusow iyo muna cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen muumin cabdulaahi iyo nasro cabdulaahi waxayna hambalyo jecelyihiin inay gaarsiiyaan heestaana ay la dhegaystaan yasmiin bono iyo axmed cumar oo ku aqalgalay colombus ohio warqadda waxaa lagu soo bilaabay annagoo kale ah maxamed shariif maxamed nuur deex buu ku magac dheeriyey xasan cumar maxamuud iyo cabdiqaadir shariif daahir iyo maxamed shariif xasan mataan iyo weliba rayaan shariif maxamed deex iyo axmed haashim khaalif ibraahim cadde baa la yidhi iyo mawliid maxamed cumar iyo axmed naasir cabdilaahi iyo shiino waraabe iyo shariif cigaal shariif maxamuud iyo shukri sheekh maxamed yuusuf maxamuud cusmaan iyo cabdi waxaa la yidhi dhex joog iyo dhammaan jaaliyada soomaalida etoobiya jabuuti ku sugan hambalyo bogaadin waxaan hawada u marinaynaa bay yidhahdeen mudane faysal cabdi bakeeri iyo marwadiisa saado maxamuud gaacuur wiilbaa ugu dhashay magaalada qabri bayax ee dowlad deegaanka etoobiya ee soomaalidu degto wiilkeen waxaa loo bixiyaa layidhaha cabaas faysal cabdi bakeeri cabaas yarow soo kor soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa baan facan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamuud aadan xaaji maxamuud iyo waxay yidhaahdeen mahad cabdi xasan ganay gacal maxamed amiina shabkax iyo waxay yidhaahdeen faadumo siidow faaycadey iyo riyaaq cabdi xasan xubi cabdi xasan iyo farxiyo cabdi xasan iyo rooda cabdicasiis iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdulaahi dhagacadde waxaana ay hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan doctor axmed xasan dool iyo luul cumar xaaji maxamuud luul qalanjo oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskeena aamin ubad kheyr qabana inuu eebeeda kala siiyo ayaan idinkugu ducaynaynaa amiin allaha aqbalo dhinacii heesaha anaa markan bal noo soo qabanaya heesta hilow iyo fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo
adanku heesay sanadkan doortay diqow adan ku iloobaya harkaaga weheshada boqdiyo beerka bubashii ku taa sanadkan doortay diqo adan ku iloobaya arkaaga weheshada boqdiyo beerka bubashii ku taa hariya maalin baadan
yaa salaam adaan kuu heesayaa haygana waan kugu hayaa had iyo goor baan ku haybshaa adiga uun weliba ku haybshaa yaa salaam haraadkii isoo maray iyo halista caashaqa i baday waxaan ku hilmaami lahaa bay leedahay Mhm. inaka oo halkee tagnaa musu wada galno
fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geenyo welibana yurub codkeeda iyo maaragtay iyadoo dhanba waa geenyo intaasi aynu kusoo dhaafna ee inoo soo qabo warqadaad gacanta ku hayso waxaa noo baaqayaa cabdifataax cabdulaahi nilig ku magaca dheer iyo cali cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen mudane maxamed daahiye iyo maxamed faarax shire iyo maxamed cabdi samaan iyo waxay yidhahdeen abwaan cabdirasaaq kabahay iyo eedo waraqo xasan iyo nadiifo axmed iyo waxay yidhaahdeen maryan cabdulaahi kaahin iyo ceeblo daahiye iyo sucd maxamed shukri cadow iyo axmed koosaar iyo axmed sheekh aadan cabdulqani sheekh iyo ismaaciil cabdulaahi jaba cabdinaasir oyow iyo xuseen oyow iyo baxsan maxamed iyo saadiye maxamed iyo maama aamina subow iyo cumar cabdiyarow iyo kabtan daa'uud cabdulaahi xasan iyo yuusuf cabdulaahi cusmaan waxaana ay dhammaantu jecel yihiin in ay tahniyad u diraan cabdifataax aadan iyo waxa ay yidhaahdeen shukri ismaaciil harad oo arooskooda uu ka dhacay dhadhaab waxaana ay leeyihiin isku waara ubad qeyr qabanaya ee baheda kala siiyo nolol raaxo badanna waan idinkaga rajaynaynaa arooskiina amiin allaha aqbale ee warqadani waxay naga soo gaadhay budeeye iyo tiriig iyo nasri iyo weliba cabdilaahi dhammaantood waa ilmo bashiir caleen waxaa soo raaca nuur bashiir iyo kifaax bashiir caleen iyo farxaan bashiir caleen iyo shambal bashiir caleen dhammaan ilmo bashiir caleen waxa ay kala joogaan gudaha dalka etoobiya iyo dibaddiisaba hambaliyo bogaadina waxa u dirayaan mudane maxamed cabdi khaliif iyo marwadiisa aamina axmed aadan meherkoodu wuxuu ka dhacay magaalada goday ee gobolka shabeelle baa layidhi dowladda ogaanka soomaalida etoobiya ducadana waa xaggiina baa layidhi waanu idiin ducaynayna waxaan leenahay ilaahay qoys kheyr qaba ha idin ka dhigo ubad kheyr qabana ha idin kala siiyo dhambaalka gacanteeda ugu dambeeyay zahra wuxuu naga soo gaaray eedo faadumo maxamed xalane iyo eedo xaawo maxamed xalane iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo eedo dahabo maxamed xalane eedo safiyo maxamed xalane iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen eedo shariifo maxamed xalane iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo wiilo maxamed xalane iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo asli maxamed xalane iyo ayeeyo xirsiyo maxamuud maalin iyo ayey xaliimo maxamuud maalin adeer maxamuud maxamed xalane iyo waxaa ay yidhahdeen cabdiqaadir jimcaale xalane adeer bare jimcaale xalane iyo adeer sayid cali jimcaale xalane iyo adeer sayid cumar jimcaale xalane iyo aabe xirsi maxamed xalane hooyo maryan salaad hooyo qaali iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi xirsi maxamed iyo cabdinuur xirsi maxamed iyo waxa ay yidhaahdeen hindi xirsi maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo xaawo xirsi maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen qatro xirsi maxamed qatro qaali iyo nasro xirsi maxamed iyo xamdi xirsi maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer jimcaale xalane waxayna taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan heestaana ay la dhugeystaan bishaaro xirsi maxamed xalane iyo cabdifataax xirsi raage oo ku aqalgalay magaalada muqdisho degmada hodan waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad qeyr qaba uu eebba kala siiyo aamin ayaana naguna leenahay warqadana ibraahino waata gacantayda ugu dambaysa waxay naga soo gaadhay dabcan guud ahaan barnaamijkan iyada ayaa inoogu dambeyn doontee rumaan maxamed kaariye iyo muxubo diiriye maxamed iyo ifraax diiriye barkhadle iyo nimco cabdi dhiriq baa layidhi farxiye maxamed xasan iyo axmed iimaan cubeyd cali maxamed kaahiniye xaaskiisa iyo maxamed shariif maxamed dhammaanta dadkaasi waxa ay yidhaahdeen waa maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka big and private school of baa layidhi english language oo ku yaala xaafad weynta belbela ee magaalada jabuuti hambalyo iyo bogaadin waxay hawada u marinayaan cabdi kaahin iyo marwadiisa hinde yuusuf xasan gabadh baa ugu dhalatay magaalada caleecadde ee wadanka jabuuti gabadheer waxaa loo bixiyey hodan injineer cabdi kaahin hodan yarey soo koor soo barbaar noqo inan yaroo qurux badan oo edeb leh oo weliba dalkeedii dadkeedaba anfacda dhinacii dhaantada ayaynu dhegeystayaasha ku dhaafi doonaa guud ahaan barnaamijkiina waa naga intaa waa ibraahim xasan daanduray iyo zahra ciidle nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin daanduray iyo sahra ciidle xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaa maanta lagu saxeexay heshiis loogu gogol xaarayo maamul loogu sameynayo gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan shirka heshiiska lagu saxay waxaa ka qayb galay madaxda dowladda iyo wakiilada beesha caalamka iyadoo heshiiskan ay saxeen guddoomiyaasha labada gobol iyo wasiirada dowladda iyo wasiiro dowladda ka tirsan ee gobolladaasi ka soo jeeda hadduu alla idmo warbixinta ku saabsan shirkaasi ku aadan hanaanka la doonayo in maamul goboleed loogu sameeyo gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe idaacaddayada caawa ee fiidnimo ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddii galabnimona waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo cabdicasiis xuseen sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.